halkaas aad baa umahadsan tahay madaxweynuhu saaku kasoo ambabaxay magaalada muqdisho wuxuuna soo gaaray barqadii magaalada jabuuti halkaas oo gegada caalamiga ah ee jabuuti uu kusoo dhaweeyey ra-isul wasaaraha dalkan mudane cabdulqaadir kamir maxamed iyo diblomaasiyiin ka tirsan safaaradda wafdiga madaxweynaha waxaa loo gudbiyey goob ama aag ka caagan canshuuraha ama ganacsiga xorta ah oo xariga laga jirayo oo ay ka qaybgeliyaan madax kale oo afrikaana halkaana madaxweynuhu uu si kooban uga hadlay muhiimadda ay leedahay isdhexgalka dhaqaalaha iyo ahmiyadda ay u leedahay aagan ka caagan canshuuraha ganacsiga xorta ee jabuuti iyo sida dhaqaalaha gobolka uu qayb weyn uga qaadanayo waa tahay si gaar waxaa faahfaahin nooga siisaa shirka madasha iskaashiga afrika iyo shiinaha ee ka furmaya dalkaasi jabuuti ee madaxweynaha iyo wafdigiisa ay ka qayb galayaan maxamed ujeedada ugu weyn madaxweynaha halkan u yimid waa shirka shirka wuxuu udhexeeyaa africa iyo shiinaha waana shir dhowrkii sane lasoo dhaafay meel kala duwan lagu qabtay laguna xoojinayo iskaashi daba oo buuxa oo dhaqaale oo labada dan ee qaaradda africa iyo iyo shiinaha ka turjumaya inuu dhaco dowladda jabuuti ayaana sanadkan marti gelinaysa madaxweynaha rwanda madaxweynaha sudan ra-isul wasaaraha etoobiya iyo madaxweynaha jamhuuiyadda federaalk soomaaliya mudane maxamed abdullahi farmaajo ayaana sanadkan nasiib u yeeshay inay ka qayb galaan marka shirkaasi maanta u furmay ilaa toddobada bishana wuu socon doonaa waxaana jiri doonaa bandhigyo ayagana shirkada chinese ay kusoo bandhigi doonaan badeecooyinkooda iyo iyo waxyaabaha ay africa kusoo biirin karaan marka waxaan rajeynaynaa insha allah shirka inuu noqdo shirka inuu noqdo shir madadhala maal dad shirkado iyo shaksiyaad maalqabeeno oo iyaguna diyaar oo inay qaaradda maalgashi xoogan ka sameeyaan ayaa iyagana halkan ku sugan marka waxaan rajeynaynaa si guud in si dadkeena looga saaro faqriga iyo iyo saboolnimada in geed gaaban iyo mid dheerba loo fuulo sidii indhaha soomaaliya looguso loogu soo jeedin lahaa caalamka iyo gaar ahaan hadda shirkan aan ka qayb gelayna ee dowladda china china iyo africa ay kaga arrinsanayaan kagana xaajoonayaan qorshayaasha horumarineed ee labada dhinac soomaaliya haatan waddan soo koraya diyaarna u ah in maalgashi lagu sameeyo kheyraad badan ayayna soomaaliya leedahay marka shirkan muhiimad intee la-eg ayuu u leeyahay soomaaliya markaan si gaara uga hadalno
walaal maxamed kaafi haddii jabuuti oo dal yar ah oo ah albaabka laga soo galo haatan geeska africa iyo iyo iyo dalal fara badan oo aan lahayn dekado iyo meelo badan oo badeecadaha hadda qaaradda gudaheeda soo gala ay soo maraan ee hormuud ka tahay maxaad u malayn kartaa soomaaliya oo xeebta ugu dheer africa leh oo badweynta hindiya iyo badda cas labadaba dekada iyo xeebo ku leh maxaad u malayn kartaa in dadka soomaaliya shaqo abuur intee leeg ayay ka heli karaan marka maalgashi xoonka dalka yimaado marka shaqo abuur ay dhallinyaradeena helaan marka waxaan rajeynaynaa insha allahu in xukuumadda iyo dowladda uu madaxweyne maxamed abdullahi farmaajo hogaamiyana ay dalkan ku hagayaan sidii dadkan faqriga looga saari lahaa faqriga iyo amni darraduna waa wax isku xiran waxayna ku imaan kartaa in maalgashi dhab ah dalkan lagu sameeyo kaasoo ay hormuud u tahay dowladda federaalka soomaaliya madaxweynaha waxaa safarkiisa ku helinaya qaar ka mid a golaha wasiirada marka waxyaabo gaar ah oo soomaaliya ay doonayso inay kusoo bandhigto shirka miyaa jira
runtii wasiirada wasiirka arrimaha dibadda wasiirka maaliyadda iyo wasiirka ganacsiga iyo warshadaha ayaa madaxweynaha safarkan ku welinaya iyo wasiir dowlaha difaaca waxaana jeclahay in wasaaradaha ay howlahan khusayso inay iyaguna ka hadli doonaan insha allahu warbixinana kasoo saari doonaan waxyaabay halkan ku arkaan iyo qorshayaasha ay halkan la yimaadeen haddii